dalkaasi sweden waxaa maanta ka furmay tartan ay sanadkiiba mar isugu yimaadaan kooxaha kubadda cagta ee soomaalida ee ku nool dalalka qurbaha tartanka sanadkan ayaa noqonaya kii tobnaad waxaana ka qayb gelaya ilaa iyo saddex iyo toban kooxood oo kubadda cagta ah iyo weliba kooxo kale oo dhinaca ciyaaraha fududa ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka kula xiriiray cabdinaasir ismaaciil solah oo ka faalooda arrimaha ciyaaraha iyo weliba cabdiqaadir maxamed faarax biriq oo isaguna ka mid ahaa ciyaaryahanadii hore ee soomaaliya marka hore cabdinaasir sola ayaa hadalka ku horeynaya tartankan waxaa la yidhahdaa suuki oo ereyo luqadda swedishka lasoo gaabiyo ah wuxuu bilaabay toban sano kahor ayuu bilowday sanad walba xilliga xagaag ayaa la qabtaa waxaana isugu yimaada dhalinyaro aad u fara badan oo soomaali ah oo ka kala timaada wadamada yurub mararka qaarkood australia ka yimaadaan ilaa iyo canada iyo maraykanka aad baa loo xiisaya garoomada waxaa soo buuxiya dadweyne aad u fara badan oo soomaali oo yurub kala yimaada oo waktiyada fasaxa iskuuladana halkaas ku qaabila waxaa kaloo jirta inay jiraan tartamo kale sida orodada tartamada arrimaha bulshada inay ka jiraan waxaa jirta in ay yimaadaan maaragtay odayaal dhanka diinta ah oo diinta lagu faafiyo arday dhalinyarada lagu soo dhaweeyo wan garta marka ilaa dad kooxo intee la-eg baa ka qayb gelaya tartankan
tusaale ahaan sanadkan oo toban guuradii ay tahay waxaa imaanaya saddex iyo toban kooxood oo ka kala imaanaya wadamada u k finland holland austria norway iyo waddanka martida loo yahay sweden wan gartay marka maantao kale maxaa ka socda meesha bal dad saa wargeysiisa
iminka garoonka runtii waxaad moodeysaa garoomadii waagii hore ee soomaaliya waxaad arkaysaa garoonkii meel la kala fadhiista male ilaa iyo dad aan ku qiyaasi karo toban kun oo qofood ayaa garoonka soo gashay garoonkan wuxuu ku yaallaa xaafad soomaalidu aad u degto oo la yidhahdo rinkeby oo ku taalla magaalada stockholm waxaa jira in lasoo bandhigayo hidiyi dhaqankii soomaalida dhalinyaradana ay khudbo usoo jeedinayaan maamulka suuki oo sanad walba si dimuqraasi ah maarata u doortaan mid kamid ah dhalinyaradooda si uu guddoomiyaha u noqdo sanadkana waxaa ah guddoomiye axmed bersi ayaa ah iyo dhalinyarada la shaqeysa marka maanta xafladii furitaanka ayaa socota san hadalkaaga ufahmay
maanta xafladii furitaanka ayaa hadda bilo bilaabatay waxay soconaysaa ilaa iyo caawa sagaalka ayay soconaysaa laba cayaar waa jirtaa furitaanka waxaana lagu furaya koox laba kooxood oo isku magaalada ka yimid oo rinkeby stars iyo al azhar school la yidhaahdo waana cayaar aada loo xiiseynayo oo taageerayaashu ay soo buuxiyeen garoonka marka wakti intee leeg ayaa la filaya tartankan inuu socdo
tartankan maanta ayuu bilaabanayaa waxaana gadaal looga dhigay bisha barakeysan ee ramadaan ramadaan ka hor ayaa la dhigi jir lakin waktiga ayaa isbedela wuxuu dhammaanayaa labada bisha agost haddoo la yidhaahdo taasoo ah laba asbuuc ayuu soconaya cayaaraha wan gartay mid ka mid a ciyaaryahanada oo kula jooga bal ma ii dhiibi kartaa hadduu ku aag dhow yahay cabdilqaadir maxamed faarax beriq ayaa jooga ha cabdiqaadir way gudhiib halo halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam cabdiqaadirow waxaad ka mid ahayd ciyaaryahanadii soomaalida ee xiliyadii dee bersamaadkii bal waxaad iga warantaa tartankan micnihiisu ama faa'iidada ku jirtaa maxay tahay daan ku weydiiyo
waa salaamata horta tartankani waa tartamada oo yurub lagu qabto ayuu kamid yahay waa tartanka ugu weyn oo yurub lagu qabto weliba waxaa aada caan ugu tahay magaalada sweden waxaa la yidhahdaa hooyadii sportiga ee yurub ayaa la yidhahdaa runtii waa ururkan ururweyne suuki la yidhahdo ayaa tartankaa qabta waa sanadkii tobnaad waxaa aada iyo aad looga faa'iidaha oo ugu badan ciyaartooyda kooxaha ka ciyaarta waddanka iyo kooxaha waddanka ingiriiska iyo yurub u badanba ka ciyaara waxay kasoo baxaan oo soomaalida ah weliba waxay kasoo baxaan tartamadan la qabto oo ay qabtaan ururkan suuki oo kale ayay kasoo wada ayay kasoo wada baxaan ciyaartooydaas badi waxay kasoo baxaan tartamadan wan gartay marka inta uu tartankani socdo waxyaabaha la qabanayo in kubadda la ciyaaro ka sokow ama orodada la sameeyo ka sokow maxaa kamid ah
waxaa kaloo kamid ah oo la qabtaa ciyaaro basketball ah oo gabdha iyo wiiliba leh waa la qabtaa waxaa kaloo la qabtaa orodo ayaa la qabtaa oo dhalinyarada iyo eerka iyo kuwa waaweynba ayaa la qabtaa waxaa kaloo la qabtaa ay qabtaan ururkan suuki ciyaaraha la yihahda old boyska ah oo ciyaartooyii hore berismaadka anagoo aan kamid nahay o kale ayaa kamid ahaa oo tartan ayaa loo qabtaa iyo laftooda waa ay ciyaaraan oo koob ayaa loo dhigaa marka iyo isdhexgalka dhalinyarada wadamo badan oo deris la ah sweden ayay aada uga kala yimaadaan dadka kasoo qayb gala ciyaarahan iyo meelo kala badan marka dee cabdiqaadir aan kula kaftame koobka dhalinyarada cuslaatay laftigoodana waa la qabtaa wey
dhalinyarada cuslaata lafkooda waa ku jiraan ha koob ayaa loo qabtaa oo wadamada ingiriiska iyo sida mxuaha sweden finland iyo dadkii dhalinyaradii hore oo ciyaari jirta oo berisamaadka oo soomaaliya oo legendiska ah ayaa koob loo dhigaa oo soomaaliya qarankii iyo kooxihii waaweyn oo ciyaari jiray ma iyo kuwa kaloo cusub oo ayaga ka cuslaaday ciyaaraha la filayo ay ku jiraan koob ayaa loo dhigaa qoladii qaata ayaa koobka la siiyaa marka dee miydaanan ereyga dhalinyarada ku wareejin dhalinyarada cusub ee dee haatan ciyaaraysa ereyga dhalinyarada weli miydaanan wareejin
dhalinyarada weli waa anaga de waa role model ayaan unahay ayaga soo maaha marka anaga ah markaan kasii baxayna waa inaan sii wareejinaa laakin ayaga tartanka laakiin magaciisa waa tartan la yihahdo tartanka dhalinyarada ciyaaraha footballka oo soomaali football tournament ya oo tobanka tobankii sana la qabanayo waxa aimkiisa uu yahay dhalinyarada siyarka ah oo da-dooda ay tahay todoba iyo toban sano ilaa iyo labaatan iyo kow sano inta udhexeyso oo laga ilaaliyo dhibaatooyin badan oo laga ilaaliyo wax kasta oo qaar waxay ka yimaadeen ingiriiska qaar waxay ka yimaadeen australia qaar waxay ka yimaadeen denmark ay laftooda waa ay isbartaan waa isdhexgalaan integration integrationkooda aada u fiican yahay inay maaragtay ay maarata aada iyo iskusii bartaan aada ugu sii muhiimsan weliba aada ood mahadsantahay adiga iyo cabdinaasirba
ismaacilna aada buu mahadsan yahay barnaamijkaas uu inoogu diyaariyey ciyaaraha kubadda cagta oo ka furmay maanta dalkii sweden taasoo ay ka qayb gelayeen ilaa iyo saddex iyo toban kooxood oo ka kala yimid qaaradda yurub